wacno wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa sigisti waa madasha sigisti oo had iyo jeer idiin qaadaa dhigta oo idinla soo xidhiisaysa siyaasiyiinta iyo mer kasta iyo meel kasta waxaa ka jira haddaba maanta waxaa khadka si toosa isu ugu jira siyaasi caanah oo qoraalladiisa aad ka akhrisateen meelo badan waa cismaan xasan oo lagu naanayso cismaan badawi cismaan kusoo dhawow madasha sigist yaashin waa ku salaamayaa waxaan isu kala darayaa ciid mubaarak aad baan kuu salaamayaa waxaan kaloo aan salaamaya una mahad celinayaa aasan suudi oo ila soo xidhiiray inta golaha ku jirtana waan salaamayaa kulligiin salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayaa cismaan bal ka waran xaaladda ka taagan soomaaliya ama siyaasadda soomaaliya bal ka waran marka hore intaanan ku weydiin su-aalahan rabay inaan ku weydiiyo
wallahi yaasin anigu siyaasi ma ihi soomaaliyana ma joogo jinibaan joogaa runtii waxaan u malaynayaa warka soomaaliya meel kastaba aan joogna haddana qurba joognahay waxba ina kuma sheegana inta aad ka ogtii umada aan ka wax oo iska caama dowlada cusub oo dhowaan la sameeyey rajo weyna laga leeyahay waktiya ninka meesha haysay laakiin rajo weyn laga leeyahay unbaa waddanka imika ka talisa ilaahay guul ha siiyo inta umaan kaga baxaya waayahay sida aanu la wada soconno dadyo badanna ay ogyihiin adiguna aada la socotid shir ayaa wuxuu ka dhacay somaliland magaalada hargeysa oo oo udhexeeyey somaliland iyo khatumo cismaan ahaan si u aragtaa heshiiska halkaa ka dhacay
anigu shirkaas dhow jeer oon qoraalo qoray waxbaan ka sheegay qarina maaye anigu from the beginning mucaarad baan ku ahaa marna waxaabaan ka mid ahaa guddi lagu magacaabay guddida wadaxaajoodka oo madaxweyne cali kalif magacaabay deedna markii iyada waxba aana loo diran haddana uu dhacay shirkii caynaba haddana waxba aana ka ogeyso ayaanugu aan iska casilay marka anigu from the beginning bilowgiiba wada hadaladaas mucaarad baan ku ahaa waxaana ii muuqatay in jar qaldan madaxweynuhu uu u socdo cidna uusan kala tashanayn ama ha noqoto dowladda inteeda kale baarlamanka inteeda kale isimadii waxgaradkii xitaa kuwii ugu dhowaaye uu magacaabay ee la oran jiray guddidii muxuu ahaa wadaxaajoodka ee marna ahaan jiray g eleven markii dambena uu magacaabay ee ay la baxeen guddida muxuaha guurtida waxay ahayd maamul ay ka go-an tahay koox yaray inay muxuu ahaa talada goosato ay ku muqfaraxsato masiirkii muxuu ahaa s c khaasuma dhubahante markaan ute saasaan mucaarad ku haba qadintiidii aan ka qabay tin jubbaland waxay ka fiicday magaalada soo socota baqadintii aan ka qabay meesha loo socdo dee waasaa ka caddaatay hargeysa marka desaala kaga warrami maayo xaalkeeda waa ka dheegsannahay
wa waayahay markaad leedahay anigu waxaan ahaa macaarad ma waxaad ku ahayd macaarad marka markii ay bilaabatay khatumo bilowgeedii mise intii uu qabsaday cali khaliif ayaad mucaaradnimada bilowday
maya maxaad ku mahayn cali khaliifa runtii markii cali khaliif loo magacaabay madaxweynaha anuu markay xamar baarman joogaado ju-ankan u shaqaynayay two thousand fourteenkii laba kun iyo afar iyo tobankii xamar baabaan wada joognay waxaa ka mid ahaa dadkii aada u soo dhaweeyey aad iyo aad u soo dhaweeyey inuu noqdo madaxweynaha khaatumo waxaana anigu aan islahaa sidii dad kale ay islahaayeenba runtii khaatumo waxaa hogaankii la wareegay madaxweyne kartile dee kartina waa lahaa marka aad baan usoo dhaweeyey macaarada waxaan ku noqday uun de markii aan arkay qaladaadka u samaynaayo intii horeo dhan aad baan usoo dhaweyn jiray runtii waa taageeri jiray laakiin markuu waddo qalada qaatay oy cidna la tashan maayo talada dhulbahanta iyo esas iyo khaatumo ana iga go'da cidka la tashan maayo sidii dictator dee markaasan wuxuu ahaa runtii aan ku noqday mucaarad waxaanay ka bilaabantaa shirkii cayraba ee qarsoodiga ahaa ee wuxuu la tashan guddidii uu magacaabay ee wadaxaajoodka waa ka baxay
waayahay marka cismaan waxaad ka mid tahay ragga aqoon-yahankaa ee ka soo jeeda khaatumo miyaysan hayn imaad laftigiinu dee xilkiina aad qaadataan oo ay ninku laftiinu aad wax saxdaan oo waddanka gudihiisii aad tagtaan oo ogaataan waxyaalaha runta ah ee ka jira markii aad tagtid dhulkii iyo marka aad banaanka joogtid waa laba kala duwan marka maad dhulkii laftiisa tagtaan oo saxdaan wixii saxmi kara
taasi waa runtii waa canaanjida weeye inkastoo daan maqli jiray abaskuol meel ma wada mawada waradaas kuma sheegana anigu dawaryana waan ahaan jiray runtii berigii hore intana yuanka kusoo biirin hada iyo habeenna waxaan la socdaa waxa ka taagan dhulkeenii oo xiriir joogta ayaan la leeyahay marka wariguma sheegana inkastoo ay ka ficnaan lahayd in wadankii la tago haddana runtii waxaa meesha ku jirta oo jida muxuu ahaa in fadhiga laga kaco oo wadankii la tago insha allahuna maanta xaalku sida uu maraayo muxuu ahaa anigu waxaan ku qalqaali jiraa dadka niyeysan baan ahay haddiiba ilaahay muxuu ahaa inala qabto oo shirka buuhoodle ee lagu baaqay uu hirgalo runtii waxaan ku tala jiraa inaan aado marka taladaas soo jeedasi canaantaas oo ma jirta weeye wax ka baxay
waayahay laakiin cismaano midhaan lama odhan karo waa madaxweynihii iyo afhayeenkii baarlamaanka intuba waa wada socdaan oo waxaan heshiis ayay ku yihiin miyaysan ahayn in siyaasadda looga dambeeyo inta hadda meel shir lagu qabanayo oo qolo gooniyo odhanaysa arrintaa waa diidayo shir haddana ay bilaabayso miyaysan ahayn cali khaliif oo ah madaxweynihii oo ugu sarreeyey iyo afhayeenkii oo laftiisu baarlamaanka oo la jooga in arrinta loo daayiyo balqaabka iyo sida ay ku wadaan mise waxa weeye hadba maalinba meel shir ha lagu qabto oo iyaga ha laga hor yimaado ayaa saxa
madade maaha waayo howlaha dawliga khaatimo wagaalka la leeyahay baarlaman baa jira oo shaqadiisu leeyahay iyo sharcigiisa dawlad baa jirta oo sharcigeeda ay leedahay golihiisi magaa jira shaqadu saasay u kala muxuuxad tahay anu taariikhda ma arag guddoomiye baarlamaan oo muxuu ahaa ku milmay waftigii dowladda oo heshiis qolo kale laga yeesha isaga saxeexayo waa waxaan weliga maqal weeye nin guddoomiye ah oo shaqadaas muxuha qabanaya arrintani waxay ah haddiiba cid lala hadlaayo waxay ahayd wafdi dowladihii inuu la hadlo qolo kale wixii ay soo gooyaan in wadankii lagula soo noqdo beeshii khaboodina markaa lagu celiyo ama baarlaman ha noqoto ama istimo ha noqoto guddoomiyu markaa waxa shaqadiisu ay ahay wixii markaa shaqadiisa ee la hor keeno inuu dee baarlamanka uu geeyo go-aanka halkaa la geeyaan inay ansixiya laakiin maynaan maqal nin muxuuha guddoomiye ah oo dee ka mid noqday dowlad marka shaqa uusan ahayn buu galay oo dawladdiibuu diyaar noqday marka shirkaa waxaan waa kaa midaan ansax ahayn waayahay shirkaa markaad leedahay waxaan ansax ahayn baan u qabaa maxaad ka wadaa shan qodob ayaa kasoo baxay welina waxaa lagu balansanya in lasii wadaa hadlo burca lagu sii balansan yahay maxaad ugu weyn oo aad ku diidan tahay shirkaa ka dhacay hargeysa
dee shirkani bilowgiisii horeba hal xaaraanay nirig xalaala ma dhasho suggiisii hore bilowgiisii horeba ayuu xaaraan ahaa heshiiskii hadda laleeyahay waxa uu ka dhacay halkiisa waanu dee garanayna wadadaa lahay halkaa inay ku dhammaanayso qodobka ugu weyn ee lagu heshiiyey hadda qabyo maaha daraaf maaha qodobka ugu weyn ee lagu heshiiyey xundhubta u ah waxa weeye in goboladii s c ay ka mid yihiin somaliland period waa heshiis weye taas wixii kale ee soo haraa waa xaabish weeye qodobka ugu weyn waa kaa wixii kale waa waxuun lagu kursanaya muxuu ahaa heshiiska oo laleeyahay power baa la qaybsanaya maxaa power la qaybsada haddii muxuu kaarkii ugu weynaa ee aad lahayd ee somaliland wax kaga heli lahayd ee laguu taxgelin lahaa waxa uunu ha kuraaci maayo ama waa kuraacaya haddii sudhiba aad waa kuraacaya dee maxaa ku hadhay wax loogu siiyaa marka shirkan kale burca elelaya waa lagu wada hadlaya maxaa laga wada hadlaya power wixii lagu soo tuuro unbad qaadanaysaa waayo de mar haddiiba aad tiri waxaan raacay somaali oo ka mid baan ahay kaar dambe oo kuu hadhay waa yar yahay waa iska dhiibtay marka eh, halkan waxaa ka dhacay runtii dhikhiyaan weyn weeye Eh, waxaan raacay somaliland waxay ka soo hor jeedaa eh, dastuurkii soomaaliya aynu aaminsanen ee ka mid ahayd waxay ka soo horjeedaa dastuurkii khaatimo inaynu soomaaliya ka mid nahay marka go-aanka la gaaray de waa go-aan khaat- khaainimo ah weeye khaainimo wixii geysaa eh, laba hablo baa lagula caamilaa awaamar weeye de maxkuumda la soo taagaa waa waxa weeye waa dacwo khaainimo ah haddii kale oon maxkamadda la soo taagayn awoodda aan lalahayn wixii khaainnimadaa geysta ee dembigaa gala waa in laga farxashaa weeye oo dee shaqadii ay ku hayeen halkaa ay ku dhammaatay mar haddii khaain ay noqdeen marka arrinta ka dhacday hargeysa ankaa baan wakaa wasalaamu calaykum
Aan- waa yahay een, cismaan een, sida aanu la wada soconno een, khaatumo een, waxay een, ka bilowdatay taleex taleex waa ognahay een, rag somalilan oo weliba ciidanka somalilan oo weliba ay horkacayaan rag ka soo jeeda een, khaatumo ayaa hogaaminayay Een, dawladdu waxay timi haddana een, s- salax dheer salax dheer haddana sidii oo kale ayaa iyadana een, laga soo een, baacsaday waxay timi magaalada boohoodle oo iyadu lafteedu aad og tahay een, meesha ay ka joogtay iyo meesha ay ka deganayd in cali khalif markuu arkay intaasoo dhiba iyo imaanay dadka deegaanku aanay usoo jeedin inay difaacdaan dalkooda miyaysan hayn in wada wada hadal hadda uu ka hadliyo
de wixii xaggana ee la gelayaa dhibteedu leeyahay Eh, waddadaa la hayaa ee aynu qaadaynay eh, khaatumay qaadaysa waxay ahayd eh, midnimo iyo xoreyn Eh, waa halgan muddo dheer qaadanaya Eh, marka de haddii dhib uu kala soo kulmay meelaha ay sheegayso macnaheedu ma aha intuu iska dhaqaaqo oo niman kale oon qaarkood eh, la dooran amaan xil loo dhiiban qaarkoodna ta- taariikh xun oo madow ay leeyihiin oo ilaa iyo muxuu ahaa shirkii burco ee ninety one kii xitaa dembigii halkaa ka ka dhacay ay gacan ku lahaayeen yani xaq u siin mayso dhib baan la kulmay ayaan hageesa u aadayaa oo khaainimo geysanaya taasi damid la aqbalaya maaha waxa weeye madaxweynuhu hadduu xilkaa ka soo baxayn ama dhib kala mutay waxay ahayd inuu yidhaaho anigu waan dadaalay eh, halkaas arrintii maraysa eh, waxay la tahay laba hal halmadood in xilkii lagala wareego oo anigu wax dambe waan qaban karaa ma jirto iyo talaa hayaa talada waxa weeye aan soomaaliya ku dhiibno labadaa un bahay inuu dadka iyo baarlamanka iyo istimada uu muxuu la hortago labadii midna ma samayn ee intuu dhaqaaqay ayuu hargeyso aaday taani buu u yidhi eh, anigoo ka wakiila s s iyo khaatimo ayaan muxuu ahaa aanu ku biirnay somaliland Eh, goor xeriya fadhaa kala dhaceen oo heshiiskii la seexay ayaad maqlaysaa guddoomida baarlamanka oo kule waxaan ku- ku noqonaynaa dadkii oo aan wargelinayna maxaa lagu wargelinaya heshiiska waa dhacaybe waaba la seexay in muxuu ahaa s s ay ka mid tahay ay ka mid tahay somaliland marka anu wax udurdaara oo loo heli karo waxaa ka dhacay ee hargeysa anu ma garanaya abadan maba garanayo waana ka baxay
waa yahay een, cismaan een, badawi een, sidaan la socono een, madaxweynuhu iyo afhayeenka baarlamaanka inta waxay kusoo wajahan yihiin magaalada boohoodle sida aad sheegtayna waxay ansixinayaan heshiiskii ay ku soo galeen hargeysa ilaa haddana wax ka hor yimi oo xildhibaana ah ama wasiiro hadlay ma jiraan Een, haddii arrintaa een, loo fududeeyo oo loo loo ansixiyo een, siday kula eg tahay
Eh, anu ma fahmin Eh, dembiyada ka dhacay hargeysa eh, ayaa muxuu ahaa eh, looga tegaya muxuu ahaa buuqoole oo ay filayaa in loo ansixiyo anu dee shakadaasi mid muxuu ahaa iga iga degeysa maaha Eh, bunto
Een, waa yahay Een, sidaa aad ka dhawaajisay waxay ahayd battery een, federaalka ayay ka tirsanayd een, khaatumo sida aan la soconno cali khaliif madaxweynaha cali khaliif wuxuu tegey toban jeer ka badan intuu tegey magaalada muqdisho uu la soo kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya Een, waa og tahay een, imaanay wax hadala ama wax ictiraafa aanay u muujin een, khaatumo Een, ma malaynaysaa federaalku inuu aaminsan yahay een, khaatumo inay tahay dowlad goboleed jirta Een, sida la ogsoon yahayna had iyo jeer waxay ka hadlaan somaliland nabadeeda iyo waxyaalaha dhaqaalaha ay siinayaan Een, dhinaca umana soo jeedaan sool iyo sanaag iyo cayn Een, sidee de looga sii mid noqon karaa haddii aanayba een, dhulkii iyo dadkii ay sheeganayeen ee madaxweyneyaasha ay ka hayeen oo xukumeen haddaanay marraba usoo jeysanayn oo weli uu dhibka ka taagan yahay kana dhigeen meel laysku haysto oo u n tu lafteedu aanay iman karayn soo maaha markaa cali khaliif inuu eego hadda meesha hadba uu isleeyahay meesha ayaa dadkan iyo dhulkan u dana
waa runtaa oo runtii cali khaliif waa ku dadaalay dowladdii hore ee xasan sheekh madaxda uu ka ahaa in qadiyada khaatumo uu ka dhaadhiciyo aad buu ugu dadaalay runtii lagamana dhegaysan de waana jirtaa runtii wixii ka hor imaanayey qadiyadda khaatumo xamar markay timaado ama koonfurtaba dhowr meelood bay kaga imaanaysay muxuu ahaa dhibaatadaasi oo puntland ka mid tahay xag hore haddayna kaga jirinba marka waa jirtaa in muxuu ahaa sucuubaadkaasi ay ka hor yimaadeen khaatumo in la ictiraafo inay tahay maamul goboleed ka mida wadamada federaalka dee sababtu marna waa aynkaasoo dee danaa jiray oo puntland ay ka mid tahay oo aan jeclayn in khaatumo ay noqoto maamul arrinta kala jirtaan de waxay ahayd oon wax badanna si hoose iyo si cadba loogu sheegay cali khalif waxaan de un la ictiraafaa gobollo dadkooda ay ka taliyaan oo xora de si sida ka jirtay gobollada s s c inteeda badan boqolkiiba buhorla mooyaane inteeda badan somaliland ba haysata marka gobollo la haysto oo cid kale ka talinayso haddana aan ka mid noqdo oo aan la ictiraafo inaan ka mid ahay dowladda federaalka wax adag weeye wax ka degi waaye weeye muxuu ahaa xamar dembigana de waxaa le runtii madaxweynaha khaatumaa le oo halkii uu halganka geli lahaa wadankii xoreyn lahaa ayuusi meel ka dhow baa jirte iyadoo aan la xoreyn mahal lagu ictiraafo taana waa laga diiday marka runtii canaanta uun de koonfurtu ma laha canaanta de waxaa le muxuu ahaa madaxweynihii khaatumo ee ka gaabsaday muddadaas meesha uu hayay inuu dadkiina mideeyo maandadkii markaa loo dhigay wuxuu ahaa dad kale inuu mideeyo dhulkana inuu xoreeyo waa ka gaabsaday qolbuu iska galay buuhoodle wuxuu damcay si uu halkaa jooga in la siiyo ictiraaf onplate in la siiyo taana waa laga dila waxaa de ruuxa dhulkaagii xore marka horta canaanta saasaa loo kala leeya waa jirtay in laga hor yimid laakiin inta badan canaanta waxaa le madaxweynaha khaatimo oo dhulkiisii xoreyn waaye waa ka baxay
waayahay halka aad nagala socotaan waa madasha sigisti oo aanu ku wareysanayno siyaasi cismaan xasan oo loo yaqaano cismaan badawi waxaa xiriiryaha guud oo asana suudi weli su-aalihii ayaynu ku dhex jirnaa dhinaca puntland had iyo jeer khaatuma waxay ka hadashaa puntland oo dhibaatooyinka ay had iyo jeer ka sheegataa inay dhib weyn ku hayso cismaan ahaan ma malanaysaa inay puntland laftigeedu ama xag siyaasadeed ha noqoto ama xag kaleba ha noqote ciidan ha noqote inay dhibaato weyn ku hayso khaatumo puntland
dabcan puntland dhib weyn weyn weyn weyn bay ku haysaa ama ku haysay ilaa maantana ku haysaa khaatumo taariikhda waa wada ognahay puntland waa la wada samaystay sagaashan iyo sideedii baa la wada samaystay waxaana danta isu keentay ay ahayd ta ugu weyne in la daafaco dhulka puntland ma ay dhicin oo waatii puntland laga qabsaday laascaanood ilaa maalintii laascaanood la qabsaday ilaa maantada aynu joogno iska daa dhul ay xurayso puntland dhibta ay ku hayso iyo laguha ay jiidayso puntland oo ay ka xidhay albaab kasta oo caalamiya ay ka xidhay ilankaasna ay ka xidhay ayna hortaagnayn in khaatumo loo aqoonsado maamul goboleed in beesha caalamka ay ka dhaadhiciso dhulkan inuu yahay dhul laysku haysto dhul aan aamin ahayn albaab kasta adigu sheeg oo ay ka soo xidhay waana soo taagtay marka ilaa maatada aanu joogno waxay ka gaadhay khat puntland quraacsadii baarlimanka ee ay lahayd khaatumo inay taaho annakaa ka talinayna oo waxaa laga maamulayaa garowe marka dhibaatadahaasi dhibaato saxan bay ahayd oo ilaa maantada san taagan adigu waxaa manqabaa runtii haddaan puntland ayna cajiidin cadaawadana ku hayn khaatumay s s c in s s c ay ka leedahay damba horeba inay ka xoroobaan somaliland lakin waxaan leeya labadaasi waxay mase ka yihiin oo heshiis ku yihiin inaan dhulkaasi xuruubin oo mid kastaaba danteeda ugu jirta puntlandna danta ugu jirta waxa weeye inay meesha sheegato dana ay ku hesho waxna ku qaadato somaliland hadda waxay danteeda leedahay waxay leedahay dhulkan waa dhulkaygaye anaa haysta anaa ka taliya ha lagu ictiraafo marka labada dan baa ka dhaxaysa dembiga ugu weyna waxaan saarayaa puntland oo odayadu calaqal somalilan waaba caadan ku qabsada weeye iyadu waxay sheeganaysaa dhinaca marka loo eego inay tol yihiin dhinaca marka loo eego waxay sheeganayaan mid somalilan isku mid yahay dhinaca marka loo eego waxay sheeganayaan in midnimada ay aaminsan yihiin dhinaca marka loo eego had iyo haben waxay leeyihiin intii aan maqlaayay lahaaba waa xoreynayna marka anigu canaanta ugu weynba waxaaban saarayaa puntland waa ka baxay
waayahay dadyo badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan dhibka ka jira khaatumo waxa weeye waa dadka deegaanka kasoo jeeda oo iyagu laftigoodu la kala safanaya laba dowlad goboleed oo dhinacyada kala kedeen sida somaliland iyo puntland ma malanaysaa dhibka ugu weyni inuu yahay dadka deegaanka oo iyagu markaa hadday ciidan soo kaxaysan lahayn iyo dad dhibka dhib ku keeni lahaynba labada geesood kala aaday ma malanaysaa dhibka ka jira inuu kaa yahay laftigiisu aanu ahayn dowlad goboleedyada ama dadka meesha degan ee puntland iyo somaliland
dadka kala qaybsan qaybsanaanta waxay imaanaysaa qaybsanaanta siyaasadeed shacabka dee s c amar u bahanta ma kala qaybsana shacabna u bahanta oo nabad ku intiisa badan nabad ku wada nool ma kala qaybsan ma aaminsan wuu kala qaybsan yahay laakiin haddii ay jirto qaybsanaan siyaasadeed waxaa dee jirta in loo kala cararo somaliland iyo puntland waxaana keenaya waxaan jirin muxuu ahaaye meel kale oo loo hirto taasina waa mas-uuliyad ay ahayd maamulka khaatimo in dadka ay mideeyaan in waddanka ay xoreeyaan taasi haddii ay dhici weydo dadkii taawareer baa ku dhacay de marka waa meesha waa ukaa cararaya anigu qaybsanaanta dadka runtii la sheegayo canaanteeda waxaan saarayaa maamulka khaatimo oo ka baaqsaday xilkii loo saaray dadka inuu mideeyo dhulkan inuu xoreeyo waa ka baxay
waayahay inagoo gebagabadii ku dhow cusmaan badawi sida aynu ogsoonahay ama ay siyaasaddu tahay waxa weeye khaatumo markii ay qabsanaysay heshiisiintii ugu dambeysay ee hadda seexday siyaasi siyaasad ahaan siay kuula muuqataa in dad aad wax la seexanaysid waxna ka tirsanaysid inaad marti ugu noqotid magaaladoodii iyaga laftigoodu ay degenaayeen miyaysan hayn in meel kale ama ay ku qabsadaan oo ka gooniya ma malanaysaa siyaasad ahaan inay fiican tahay inaad iyaga u tagtid martina u noqotid halkaasna aad ku kala wax ku kala seexataan sidee waaragta arrinta iyadaa
halkaas hadda igu celi waxaad tiri haddii aan kugu celiyo waxa weeye sida aan ogsoonnahay khaatumo heshiisiinteedii ugu dambeysay meelo badan inkastoo ay soo martay tii ugu dambeysay waxay tagtay magaalada hargeysa beryo aada u fara badanna halkaa waa fadhiday magaalada ay joogto oo weliba ay martida ku tahay oo weliba dhulkeedii intii badnayd aada leedahay waxay ku jirtaa gacanta somaliland heshiisiintaasi maxay noqonaysaa maxay sidee loo arkaya ama caalamka ha ahaato ama ha ahaato soomaalida inta kaleba iyadoo marti u ah ugu ah gobolkoodii ay deganaayeen somaliland
de kulley dadka iyo caalamku qaarba sibay muu ahaa ay u fasiranayaan sida laakiin lagu yaqaano laba dadyow oo ishaya oo arrinay ka dhaxayso ama colaadi ka dhaxayso hadday wada hadlayaan dee runtii waxaa lagu wada hadlaa meelo kale oo dhexdhexaada hadda ka hore waxay ku wada hadlayeen jabuuti iyo adisababa labada waa macquul weeye laakiin de waxaynaan arag iyadoo wax heshiisii uusan dhicin ee wixii laleeyahay bilow ay ahaayeenba in mar qura aanu dee maqalno madaxweynihii khaatumo oo mar qura ka degay hargeysa oo yidhi me transit baan halo waxaan ku socdaa nairobi yani sheekooyinka caynkaasee dadka lagu khawaysiinayo waa dakamray berigi horena inta jeere uu yidhi anigu weliga hargeysa uma socdo haddana aynu isagiyoo jooga haddayni dan baa igu khasabtay waxaan ku socdaa nairobi oo ku soo noqday oo la maaweelinayo oo la gelbinayo oo la diyaaqadeynayo caalamka anigu meela kumaynaa arag laba ummadood oo colaada dhex taallo oo kumaakum qof sida uu yidhi garaajaamaa laga dilay muxuu ahaa dadka reer khaatumo anuu ma arag arrintaa ku dhamaata anuu taariikhda kuma hayo marka runtii dadka dhaqaalaba sibay u fasirinayaan waa laga yaabaa dadka qaarka inay yidhaahaan muxuu ahaa waa arrin wanaagsan gudihii dhulka soomaaliyeed lagu wada hadlay laakiin muxuu ahaa kulle dadka reer khaatumo iyo dadka s c ama dhulbahaanta intiisa badan isaawaasi maayaane waxaa ay u arkaan dad markii horeba doonayay in dhulka ay dhiibaan ayaa waddadii shaaniga ahayd bay qaadeen hageesay tageen meeshii walba ay muxuu ahaa qibladoodu ay ahayd halkiiba arrintii lagu dhameeyey marka saasun baa loo arkaa waa ka baxay waayahay weli halka aada nagala socotaan waa madasha sigisti oo uu noogu waramayey siyaasiga aqoon-yahanka cismaan xasan oo loo yaqaano cismaan badawi xiriirka dhinaca xiriirka waa sadna suudi dadyowga sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka dacladiisa weli waxaynu ku dhex jirnaa waa waraysigii aanu la yeelanaynay cismaan badawi waayahay haddii aan su-aashii kugu soo celiyo waxay ahayd su-aashu khaatumo sida ay dadyow badan oo soomaaliyeed ama dadyow reer khaatumo ay aaminsan yihiin intii ay jirtay khaatumo waxaa la qabsaday dhul aada u fara badan ay la wareegtay gacanta somaliland u gashay dadyow badan ayaa iyagu marka waxay u arkayeen cali khaliif oo ah madaxweynaha khaatumo inuu had iyo jeer dhaliilo puntland aanu had iyo jeer dhinaca kale aanu somaliland wax badan aanu ka sheegin cismaan ahaan ma u malaynaysaa in ay haysay waddada ay haddaba u gashay somaliland markii horeba dadyo badan ayaa aaminsan inayba somaliland ahayd arrintaasi waa wartaa cismaan
ya sida wa waxaa lagu jiraa bil ramadaan runtii waa adag tahay in la yidhaaho madaxweyne cali khaliif ilaa waktiga ay sheegayso bilowgaasba wuxuu niyeysinaa inuu s c u taxaabo dhinaca somaliland waa adagtahay runtii muxuu ahaa arrintaas muxuu ahaa la xaqiijiyo anugu waxa aan qabaa bilowgii hore markuu madaxweynaha noqday wuxuu runtii jeclaa inuu noqdo madaxweyne goboleed wax kala markuu soo laatay siyaasiyanna wax kale oo dhan markay kusoo xirmeen waxaa kusoo haray inuu gobol madaxweyne ka noqdo marka wuxuu aada uga shaqeeyey sanadkaa hore aada uga shaqeeyey isagoo iska ilaaway xilkii loo saaray ee ahaa dadkana inuu mideeyo dhulkana xoreeyo oo halgamo midha wuxuu jira waxay ka dhowdahay iyadoo muxuu ahaa ictiraaf xamar laga helo aad madaxweyne noqoto ayuu ka doorbiday marka anigu waxaan qabaa sanadkaa hore oo dhan wuxuu mashhuur ku ahaa in xamar ay ictiraafto khaatumo inay gobol tahay halkaana madaxweyne uu ka noqdo kadib markii albaabkan xagga uu ku soo xidhmay oo taa laga garaysan waayey wuxuu marka bilaabay colaad uu xamarna u hayo colaad colaadii halkaa uu ka qaadana waxa uu si uu gaadhay inuu ka aarsado muxuu ahaa koonfur iyo soomaaliya oo uu yidhaaho ma haddii sidii uu samayn jiray professor axmed ismaaciil samater isaga ruuxiisu markuu waayey uu doorashadii madaxtinimada waa aarsado wuxuu waxaan ku aarsanayaa maanta wixii ka dambeeya waan ka baxay midnimadii soomaaliya oo waxaan ku biirayaa somaliland anina waxaan isleeyahay markaa uu ka quustay koonfur oo laga diiday muxuu ahaa inuu in khaatumo ay tahay maamul goboleed dhul la haysto oo la xukumo ayuu colaad u bilaabay muxuu ahaa koonfur colaadna u bilaabay midnimadii anigu waxaan isleeyahay haddii uu niyeeyey inuu aado halgeysa waxaan u malaynayaa sanadka ugu dambeeyey ee ay ka bilaabatay shirarka dhiitan ogna shirka caynaba markaasuu bilaabay xaggaas inuu u jeesto markaasuu joojiyey dacaayadii iyo canaantii iyo hadalkii kulula ee waliba ku haya hargeysay intii ka horreysay ogogo sanadkaa hore fadhi kudirir buu ahaa intaa waa u fuushan hargeysa hadal ulama hadhin dagaal unbuusan qaadin mooyaane afkii dagaalka waxba ulama hadlay beriga hore markaa dambe haddaba ee uu quustay kasoo quustay xamar ayuu xadhiga u gooyey midnimadii xadhiga u gooyey koonfur xadhiga u gooyey soomaaliya markaa weeye markaa uu usoo jeesanayaa ki hadal somalilan oo hadalkii kululaa uu joojay oo bilaabay inuu raashicaanya waa saaxiibkay marka anigu waxaan leeyahay markaa dambe weeye marka cali bilaabayo inuu somalilan usoo jeestee beriyaha hore ee magaalooyinka la qabsanaya la bacsanayay anigu waxaan qabaa sarxuma meesha inaa dhigtay kulligeen base ugu dhamaahay de kulligeen bay sarxuma inaa dhigtay u malayn maayo cali beriga inuu neyeeyey waxaan inay ahaato riwaayad la doonayo inaynu somalilan ku biirno waa ka baxay
waayahay inagoo gabagabadii ku dhow su-aashii ugu dambeysay haddii aan ku weydiiyo cismaan badawi sida aanu la soconno s n m raggoodii tacliinta lahaa ama aqoon-yahanadoodii raggoodii wax haystay oo bayc mushtarka ahaa ayaa heerkan ay hadda maanta joogaan soo gaarsiiyey s d f c oo kale iyagana heerkaa waxaa soo gaarsiiyay raggoodii aqoonta lahaa iyo raggoodii markaa ka shaqaynayay inay ilaa heerkaas soo gaadhaan khaatumo ahaan cismaanow ragga aqoon-yahanka ah ee meesha beesha khaatumo ama dowlad goboleedka khaatumo ayaad ka mid tahay ma u malaynaysaa in aad gabteen doorkiinii ahayd in aad maanta soo gaarsiisaan dadka dhinacyadayna ka xiga hadday ahaan lahayd puntland iyo somalilan inta kolley aad qurbaha joogtaan oo hadba qofkii la yimaada la eedaynayo miyaysan ahayn in aad idinku tinii gabteen
wa waxa weeye wa waa run weeye waa jid weeye in muxuu ahaa qurba joogaad u bahan tahay ayaa aqoon-yahankiisii in dibadaha dee laga hadlo mooyaane marmar qaaraan la diro mooyaane laakiin waajibkoodii iyo xilkoodi intaba ku ekaaday canaanaas waa mid jirta wey waana mid jid ah in runtii khaatumo ay galeen aqoon-yahankiisii waa arrin jirta weeye arrintaasi runtii daafacad ma leh waa qirtay waa ka baxay waayahay aad iyo aad ayaanu kugu mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga aad noo soo hurtay siyaasi aqoon-yahan cismaan xasan cismaan badawi oo aanu ku wareysanaynay khadka telefoonka ee madasha sixty waxaa xiriirka noo soo xiriiriyay waa asadna suudi iyo anigoo ah yaasiin ducaali waxaana kaga tegayaa dadka sharafta badan ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa sidaa iyo hee nabad gelyo